malow meel yidhaahdo gobolka bokool gaar ahaan degmada garasweyne meel yidhaahdo bokool ka mid ayaa waxaa lagu dilay nin oo nabadoon ahaa oo beelaha meesha dabambeel ka mid a oday u ahaa iyo wiilkiisa laisku kordilay ma garata
gaartay
dilkaasna waxaa geystay ciidamada dawlada ee gobolka bokool ayaa magaalada xudur ciidan ilaa toban qofood ee kusoo diray ninkaas odiga oo waxaan galabsana la arkin siyaasadna shuqul ku lahayn oo nin beeleed oo beeshaas oo ku dhashay odigeeda iyo hoosheeda maalin shaqo kalena aan lahayn urad iyo dawlad iyo meel aan ku tirsaneen sidii wiilkiis liftar saaray marka in arrintaasa cabasho ka lahay inaa wax naga qabataan aan rabno
haye
marka waxaan meeshaan aan ka jeedinaynaa arrimahaas oo ay ka dambeeyaan maamulka gobolka bokool ayaa soo diray ciidamadaas caddeynteedna waa haynaa iyo arrintaas inaan ka hadalna ayaan rabnay idaacadda sidaas aan ula soo hareegin waa tahay waxaa la sheegayaa arrintu inay tahay mid dad beelaha ama beelo walaalaha halka wada dega ee u dhexayso marka maxaad ku leedaha adigu arrintan maamul ayaa ka dambeeya
arrintaas waxaa ka dambeeya maamulka meeshaas ayaa beel shaar u geliyey beel haddii shaar loo geliyo waa taqaan beesha kale waxay rabto ka samaysanaysaa guddoomiyaha gobolka bokool ayaa arrintaasna ka dambeeya isagaa shaarkaasna dadka u geliyey isagaa ciidamadaas diray isigaa idigaas layidhaha nuur ala dheero nin caan waay gobolka bokool caanka oo nin yar yaqaano nin aan weligiis wax dhibaato ee umada geystay maaha arint aragtidaas rag bay hindhiisa ah beel bay hindheeda ahaa hindhahaas ka bujiyo way arrinta loo sameeyey waxaana ka dambeeya guddoomiyaha gobolka boqol ayaan ku eedeynaynaa ninka la yidhaahdo tol maxamed axmed maxamed tollay ninka lalaha ka dambeeya walaalow arrintaasa cabasho ka nahay waxaan adduunyada ujeedinaynaa inaa arrintaas oo dhibaatada leh dilka leh dhaca leh xirmada leh haddaba dad isla beeshaas kamid ayaa loo haystaa gobolka boqol looga haystaa madax furasho si oo kale ah dad aan dembina lahayn reer baadi oo geeliya inta lasoo qabsaya magaalada hudar lagu haya oo waxay dhibaato ay sameeyeen la arkin iyagoo hoolahooda la jooga lasoo wada ma garatay
waa tahay marka bal idinku maxaa tallaaba marka oo aada qaadeen bal waxaan annaga tallaabo ma qaadin waxaan jeedinaynaa annaga dad nabadeedaan nahay dhibaato iyo iskahorimaad iyo hadda beelal isku diri iyo diyaar umana waxaan diyaar u nahay inaa arrintan ninka gobolka wax taliyo sharciga wax ka qabto ciidamada oo dareengi sidaba maxakamad lasoo taago ummada soomaaliyeed intaasaan ujeedinaynaa ta maanta na dhegeysanaysa dawlada federaalka waxaan ujeedinaynaa koonfur galbeed waxaan ujeedinaynaa inay guddoomiyaha gobolka bokool dhibaatada uu ku hayo gobolka bokool ummadda laga qabto ummadda soomaaliyeed lasoo horkeenin ummadda koonfur galbeed lasoo horkeenin dhibaato haddii ay socoto dhibaa ka imaanaya arrintaas dhibkaas ayaan diidanaya walaalow inaan ka hadalno arrintaasaan aan kuusoo anay aan inaan naga jeediso aan diyaarunahay waa tahay waxaa la sheegayaa in ciidamo ishor fadhiyaan oo labada beeloodba ka kala socda maxaa ka jira arrinka warkaas war jira ma aha war jira ma aha meeshaas dawlad baa ka talaysa dawlad iyo ururna waa isdagaali karaan dadkan dad shacib oo ahaaye dad aan hubaysnayn ma aha dad geenaysa ilaalsanaya haridin geela soo jeesadilay walaal qofka aan ku sheegayo yaqiintina taas waaye dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka waxaan si degdega uga jeedinaynaa arrimahaas inay soo farageliyaan wax ka qabtaan dhibka soo socdana waxa aayatiinkeeda yeelanayo tol waaye dhibaa ka soo socda meeshaas dhibka ka soo socdan inuu tol aayatiinkeeda yeelana ummadda soomaaliyeed u sheegayna wixii dhibaato ee dhaco isigaa siday wixii ummadaas dhibaato ee gaari isigaa sameeyay marka dawladda waxaan ujeedinaynaa ninkaas iyo meesha geeseen inay ummadda ka qabtaan